بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ikhwaani in sha allahu tabaaraka wa tacaala mowduucan aynu ugu talagalnay inta ramadaanka ah inaynu ka qaadanno dhowrka beri qeyb inaga anfacda kitaabka risaalada ayarta oo la yidhaahdo xukmu binaa'i lqubuur fii daw-i sunnati saxiixa laba qeybood bay ka kooban tahay qeybta hore waxay ka hadlaysaa altamasuk bisunna sunnaha in la raaco ee bisunnati nabiy sala allahu alayh waali wasalam wa tarku lbidac waltaqliid in bidcadana laga tago taqliidkana laga tago marka baxhigaas oo qeybta hore ah risaalada o dhan shan mabxad bay ka kooban tahay shanta mabxad markaas saddex waa qeybtaa hore weeye marka insha allahu tabaaraka watacaalaa qeybtaa hore baynu horta tarkiisinaynaa inaynu fahanno waayo qofku haddii uu sunnaha fahmo oo dariiqa saxdaa fahmo mas'alo kasta way u fududaanaysaa inuu raaco oo uu fahmo marka inta hore waa muqadimo weeye sabxada saddex iyo tobnaad ayuu ka bilaabanayaa oo almabxathu alawal marka muqadimada qof lisa iska akhrisan kara laakiin almabxathu alawal altamasuk bisunna altamasuk waa qabsasho weeye waa in lagu dhego oo la qabsado sida culummadii hore iyo aimadiina u isticmaaleen waxaana laga soo qaatay lafdiga xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam tamasakuu bihaa wa cadduu calayha binnawaajid qabsada oo sunnahayga qabsada kuna qaniina goosdambeedka oo yeena idaka fakanin sidaa daraaddeed imaamu axmedna qowlkiisa inoo imaan doona uu odhan doono atamasuku bilkitaabi wasunna marka atamasuku waa qabsasho weeye maxaa la qabsanayaa oo lagu dhegayaa bisunnati sunnada ay sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa lagu dhegayaa taasi marka waa tarqiib la isjeclaysiinayo oo la is amrayo in sunnaha lagu dhego wa tarku albidac waltaqliid labadaana waa laga tegaya waa laga dheeraanaya albidac iyadana mabxadka labaad baan kaga hadli doonaa iyo waxa ay tahay wataqliidna mabxadka saddexaad baan kaga hadli doonaa iyo anwaacdiisa iyo waxa uu yahay marka mabxath walba waxaynu u qeybinaynaa masaa'il oo aan odhanayno almaطlab اlأwl almaطlab اlthani almaطlab thalith almaطlab الraabic saasaan u qeybinaynaa marka maqsuudkuna waxa uu yahay waa itibaacu اlkitaabi wالsuna calى fahmi salaf الsaalix wa tarku اlbidaci wالtaqliid marka haddii tusaale ahaan aan usoo qaadano iyadoo duuduuban khulaaso ah mabxadka ugu horeeya waxaan u qeybin doonaa almaطlab اlأwal oo aynu kaga hadlayno tacriifu sunna almaطlab الthani oo aynu kaga hadlayno aayadaha qur-aanka ah oo ina tusaaya oo ina amraaya inaynu sunnaha raacno maطlabka saddexaadna waxaan kaga hadlaynaa axaadiidta ina amraysa inaynu sunnaha raacno kan afraadna aqwaasha saxaabada iyo salafkii aqwaashoodii ayaanu kaga hadlaynaa marka maanta waxaynu qaadanaynaa oo ugu horumarinaynaa madlabkaa koowaad almadlab alawal waa safxada waxay ka bilaabanaysaa risaaladu saddex iyo toban ma haystaan ikhwaani almadlab alawal tacriifu sunna sunnaha in la tacriifiyo ayaa marka ugu horreysa laga bilaabay assunnatu luuqatan waxaan u tacriifinaynaa luuqa iyo isdilaax labadaas macno baynu u tacriifinaynaa assunnatu luuqatan marka ugu horreysa luuqadda carabiga sunno waxaa la yidhaahdaa hiya dariiqa waddadii la marawi wasiira siiradana waa la yidhaahdaa xamiidatan kaanat ow damiima ama mid wanaagsan ha noqoto xamiida waa wixii wanaagsan inay noqoto dariiqadaasi dariiqa fiican sidaas dariiqadii nebiga iyo siiradii nebiga ow damiimatan ama mid xun ay noqoto sida dariiqada ahlu bidaca iyo waxa weeye ahlu shirkiga qolo walba marka luuqadda laga hadlayo waddadoodii wataas baan leeyahay sunnadoodii weeye waa dariiqoodii oo gaaladu wixii ay dhaqan ay u ah oo ay ku dhegan yihiin waa sunnahoodii ay ku dhegan yihiin ama ha u xumaado ama ha u fiicnaadee wa minhu qowluhu tacaalaa baa ka mid a markii qur-aanka aayadaha ku soo arooray laga hadlayo allah waxa uu yihi sunnat allahi fi ladiina khalow min qabl sunnihii ilaahay waxaa weeye fi ladiina kuwii khalow min qablu horay u tegay ay macnaha wa haadihi sunnatuhu tan weeye sunnadiisu fil munaafiqiina munaafiqiin baa laga hadlayey oo kuwii munaafiqiinta ah ayaa laga hadlayey munaafiqiinta tafsiirka ibnu kathiir baa saaray marka waa sunnihii ilaahay fil munaafiqiina ay fii shaani lmunaafiqiin arrinkii munaafiqiinta idaa tamaraduu markii ay ku xadgudbaan oo ku socdaan oo tamarud ku sameeyaan waxa way calaa nifaaqihim nifaaqooda markay ku xeel dheeraadaan oo ku socdaan oo ay ka joogsan waayaan wa kufrihim iyo gaalnimadooda walam yarjicuu calayha walam yarjicuu ayna usoo noqon ayna ka soo noqon camaa hum fiihi waxay ku sugan yihiin sunnihii ilaahay waa maxay wuxuu yidhi ibnu kathiir ana ahla alisla ana ahla aliimaan dadka ahlu iimaanka ahaa oo muslimiinta ahaa ayaa yusallatuuna lagu sallidayaa calayhim dushooda oo waxaa weeye wayaqaruunahum way khasbayaan jihaad baa lagu qaadayaa waxaa weeye xumaantii ay ku jireen gacan baa wax lagaga qabanay markaasaa ilaahay waxa uu yidhi walan tajida lisunnati illaahi tabdiila mana helaysid nebi moxamedow sunnada ilaahay in la bedelo ay cidna ma bedeli kadho oo sunnihiisii waa sida ay wa sunnatullaahi sunnada ilaahay fii daalika kuwa laa tubaddalu walaa tugayar lamana bedelo lamana dooriyo ixaalada ujeedaan waa tafsiir ibni kathiir kalaamkaas halkaa marka waxaa inooga caddaatay sunna waa dariiqa bay hadda aayaddaani ku socotaa dariiqa dariiqadii ilaahay uu ugu talagalay kuwaas munaafiqiinta oo ummadihii hore oo kale sidii ummadihii horeba ile munaafiqiin bay lahaayeene iyagana dariiqii hore unbaa la marinayaa weeye waa waciid wey wa minhu qowlu nabiy sala allahu calay wasalam baa ka mid ah qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi baa ka mida marka dariiqada laga hadlayo man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruhaa wa ajru man camila man camila biha min bacdihi waxa weeye qofkii dariiqo wanaagsan man sanna fi lislaami sunnatan xasana waa qofkii dadka u jideeya dariiqo wanaagsan oo waxay culummadu odhanayaan sida ibnu baaziyo ay axyaa sunnatan qofkii nooleeya ama dariiqo fiican dadkii u bilaaba ama wax wanaagsan ku booriya oo ay markaa ku raacaan falahu ajruhaa sunnaha ajarkeedii buu leeyahy wa ajru man camila bihaa bacdahu iyo ciddii ka dambaysay oo ku camalfasha ayaa ajarkoodoo kalabaa la siinaya min gayri an yunqasa min ujuurihim shay-a shay-un iyagoon ajaradoodii waxba laga nusqaamin ayaa isagana ajarkii oo kale la siinaya bilcagsi kii la yimaada sunno khaldan oo bidco iyo khuraafaad iyo shirki dadka u jideeya waman sanna fi lislaami sunnatan sayi-a sunna xun qofkii u jideeya dadkana kaana calayhi wisrahu wisra waxa weeye wisrigii iyo dhibaatadii wisraha macnaha xumaantiisii waxa uu jideeyey wisrigeedii iyo dembigii uu ka qaadi lahaa dushiisaa la saaraya wa wisru man camila bihaa min bacdihi iyo ciddii ka dambaysa oo iyaguna ku camalfala leanna isagay kaga daydeene min gayri an yunqasa iyadoon waxba laga nusqaamin min awsaarihim shay-un waxba iyadoon laga nusqaamin ayaa waxa weeye dembigaasoo kale la saaraya akhrajahu imaamu muslim ayaa xadiidkaa waxa uu ku warinayaa fii kitaabi zakaa oo qisuu lahaa xadiidku gadaalna inooga imaan doonta nin waxa weeye dadkii u bilaabay sadaqo fiican in la bixiyo oo markaa lagu dayday ayuu nebigu sidaa waxa weeye u tilmaama marka qofku dadka waxaa la rabaa inuu dariiq wanaagsan iyo waxa weeye wax wanaagsan oo dadkii ay ku dayan karaan ajarna laga helayo inuu waxa weeye baro ayaa la rabaa oo u tilmaamo oo u bilaabo oo markaa ay ku daydaan taas marka intaa waxaynu kaga gudbaynaa aayaddaa iyo xadiidkaa sunna waa dariiqa waddada la maro ayaa la yidhahdaa sunna waa sunnihii nebiga haddaa maqashid waa dariiqii nebiga waa waddadii nebiga qul haadii sabiilii adcu waddadaydii wakaa waddadaydii aan dadka ugu yeerayo marka sunna waa qofku dariiquu mara waa haddaad marka sunno wanaagsan martid oo dariiqii fiicnaa martid oo nebigii ku dayatidna khayr iyo wanaag baad la timid haddaad dariiq khaldan martid oo bidca la timaadidna haddee naftaada unbaad dhibtay adiga unbaa ishalaagay wey taasi marka waa xagga luuqadda marka laga hadlayo midda labaad waxa weeye tacriifu sunna fi listilaax kan weeye marka kaynu u jeedno oo hadda rabna inaynu fahanno oo si fiican u fahanno isdilaaxa culummada marka ay sunno ka hadlayaan maxaa la yidhaahdaa assunna sunno waxaa la yidhaahdaa kullu maa jaa-a kullu maa uhira can innabiy sala allahu calay wasalam wax walba oo nebiga laga dhaxlay ayaa la yidhaahdaa min qowlin qowl ha noqdo ow ficilin ama ficil ha noqdo ow taqriirin ama taqriir ha noqdo taqriirku waa wax intuu qof agtiisa ku sameeyo uuna nebigu inkirin oo u daayo ow sifatin khalqiya ama sifa ha noqoto nebiga laga sheekeynayo abuurkiisii iyo qaabkiisii waxa weeye khilqadiisii aw khulaqiya ama akhlaaqdiisii laga sheekeynayo kulli waa sunnihii nebigaa la yidhaahdaa kulli say u dhan tahay sunnihii nebiga weeye oo kutubbaa laga qoray waana la wada baranayaa waana lagu wada camalfalayaa aynu fiirina marka culummadu say u tacriifiyeen qaala alxaafid ibnu xajar raximahu llah xaafid ibnu xajar oo ah min aimati ahli lxadiid oad og tihiin oo waxa weeye fatxulbaariga macruuf ku ah waxa uu yidhi fatxulbaariga marka uu sharaxayo oo waxa weeye fatxulbaariga juska saddex iyo tobnaad awaakhirka saddex boqol iyo safxada laba marka uu ku sharaxayo sunnaha waxa uu leeyahy wasunnatu assunnatu sunnuhu waxaa weeye maa jaa can الnabiy salى اllahu alayh waalih wasalam maadaas waa mawsuul ay aladii jaa wax walba oo nebiga ka yimid can الnabiy salى اllahu alay wasalam min qowlihi min aqwaalihi aqwaashiisii wa afcaalihi iyo afcaashiisii uu sameeyey oo waxaa leeyahy waa sunnihii nebigoo waa ka nebigaa yiri oo dadkii amray oo yidhi saa ha la sameeyo ama istixbaab ha noqdo markaa ama waajibe wa afcaalihi waxaa leeyahy nebigaa sameeyey oo saasuu u sameeyey wa taqriirihi ay qof baa agtiisa ku sameeyey markaasuu u daayey oo uunan inkirin leanna hadduu waxaasi munkar yahay nebigu waa inkiri lahaa wamaa hama bificlihi iyo wixii uu ku hamiyey oo uu doonay inuu sameeyo laakiin uuna samaynin oo arrin kale ka hor istaagtay sidii xadiidkii xale aynu soo maraynay kacbadoo kale inuu liajli maslaxad uga tegey hadhow marka markii uu nebigii ama dhintay ama waxyigii istaagay ayaa kabacdi haddii la sameeyo waa la heli karaa sida taraawiixdaoo kaleba ay culammadu u caddeeyeen walxaasil waa khulaasa lafdigaas alxaasil iyo alkhulaasa iyo waa isku macno wey khulaasadu waxa weeye anna sunnata tudlaqu sunnihiibaa maarata halkan lagu soo khulaasaynaya afar arrimood ayaa sunnaha lagu idlaaqaa marka axaadiidta aada fiirisid anna sunnata tudlaqu waxaa lagu idlaaqaa biarbacati tadliiqaat afar idlaaqaad oo waxa weeye afar mas'alo ayaa loo jeedaa marka sunna la isticmaalayo alawal midda ugu horeysa waxa weeye anna kulamaa jaa-a wax walba oo ku yimid fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnahaba hiya sunnatu rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam waa sunnihii nebiga calayhi salaatu wassalaam kitaabka qur-aanka ah oo dhan wax walba oo caqiide ah wax walba oo axkaama ku sugan waxaa weeye waa sunnihii nebiga wa hiya dariiqatuhu waa dariiqadiisii la raacayey allatii kaana calayhaa uu ku sugnaa weeye oo waxa weeye aynu raacayno wa min daalika qowluhu baa ka mida uu nebigu yidhi faman raqiba can sunnatii falaysa minii faman raqiba qofkii ka jeensada can sunnatii sunnahaygii waa xadiidkii macruufka aad garanaysaan oo bukhaari waxa weye kitaabu nikaax buu ku warinayaa gadaalna waa inooga imaan doonaa waxa weeye waa xadiidkii nikaaxa nimankii maaragtay kooxdaa saddex nin oo nina yidhi anugu cibaadaan u go-ayaayo dumarka ma guursanayo nina yidhi anugu cibaadaan u go-ayaayo hameenkii oo dhan baan taagnaanaya nina yidhi maalintii baan soomaya nebigu wuxuu yidhi anugu dumarka waa guursadaa waxa weeye waana soomaa waana seexdaa waana afuraa faman raqiba can sunnatii falaysa minii kelimaddaa raqiba hadday fii ka daba dhacdana waa jacayl hadday can ka daba dhacdana waa nicitaan marka hadda can baa ka daba dhacday raqiba can sunnati sunnahayga kii ka leexda wey oo waxa weeye isaga taga ay man raqiba canhaa icraadan canhaa isaga oo ka jeensanaya oo nacaya falaysa minii jumladaa falaysa miniina markaynu xadiidka sharaxayno axaadiidtu inoogu imaanayaay baan sheegi doonaa inaan gaalnimo laga wadin ee ay tahay kala baxayso way dhici kartaa sunnaha nebiga oo laga jeensada inay gaalnimo noqoto waxa weeye kabiiro inay noqotona waa dhici kartaa marka halkaasaan ku caddayn doonaa insha allah marka halkaasi nebigu wuxuu ka hadlay diintiisii oo dhan iyo dariiqadiisii oo dhan waa sunnihiisii wey athaani midda labaad oo sunnaha lagu idlaaqa waxa weeye anna sunnata bimacna alxadiid macnaha xadiidka in sunno la yidhaahdo oo meesha haadihi sunatu nabiy ay xadiidu nabiyi sala allah alay slam laakiin waa goorma wadalika idaa cudifat haddii lagu cadfo weeye oo lala sheego cala alkitaab kitaabka lagu cadfo oo la yidhahdo alkitaab wasunna markaa waxaa loo jeedaa axaadiidta nebiga wa minhu qowluhu sala allahu calayh waali wasalam baa ka mida uu yidhi inii qad taraktu fiikum maa in maa in ictasamtum bihi falan tadiluu abadaa inii anigu qad xaqiiqee taragtu waan idinkaga tegay fiikum dhexdiina maa shay baan idinkaga tegay in ictasamtum haddii aada ku dhegtaan oo qabsataan bihi shaygaas falan tadiluu abadaa iidan weligiin dhumaynin oo haddaa qabsataan wey waa maxay kitaab allah wa sunnata nabiyihi waa kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam marka hadda halkan xadiidka aanu sheegno xadiidka waxa weeye waa saxiix waxaa warinayaa xaakim fi lmustadrag ayuu ku warinayaa iyo bayhaqi sunan lkubraa sheekh albani raximahullah waa uu saxiixinayaa fi saxiixi tarkiib ayuu ku saxiixinayaa oo waxa weeye raqamka afartanaad halkaa ayuu ku saxiixinaya marka halkan kitaab allah kitaabki ilahi waa la sheegay sunnihiina waa la sheegay labadoodiina waa la isku cadfay marka labadoodii laba qeyb bay kala noqdeen markaa kitaabkii ilaahay waa kitaabka qur-aanka sunnuhuna waa axaadiidta nabiga calayhi salaam iyo aqwaashta afcaashiisa weeye wa qowluhu baa ka mid ah sidoo kale uu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam qad taraktu fiikum shay-ayni laba arrimood baan idinkaga tegay oo ad waxa weeye lan tadiluu iidan dhumaynin bacdahumaa gadaalkood waa maxay labadaas kitaabu llah wa sunnata nabiy wa sunnatii sunnahaygii walan yatafaraqaa xataa yaridaa calaya alxawd mana kala leexanayaan ilaa ay xawdka labadooduba iigu soo arooraan oo macnaha xawdka marka la yimaado ilaa waqtigaas kitaabka iyo sunnuhu saasay isugu isugu maran yihiin oo ay u wada socdaan oo aan la kala qaadi karin halkaa waxaad ka garanaysaa dadka yidhaahdaa annagu sunnaha ma rabnee kitaabka keliyaan rabnaa inay beentoo tahay oo aan marnaba la kala qaadi karin wey xadiidkana waa xadiid saxiixa oo waxa weeye xaakim ayaa warinaya saxiixu tarkiib ayuu ku saxiixinayaa sheekh alalbani raximahu llahu tacaala halkaa waxaynu ka garanay marka qodobka labaadna inuu yahay kitaabka iyo sunnaha markii la isku cadfo kitaabkana kitaabkaa loo jeedaa sunnahana waxaa loo jeedaa axaadiidta nabiga calay sala slam athaalith qodobka saddexaad oo sunnaha lagu idlaaqa waxa weeye ana sunnata tudlaqu sunnaha waxaa lagu idlaaqaa waxa weeye fii muqaabili اlbidca waxaan waa sunnaa laleeyahay maxaa kasoo horjeeda bidco bidca ayaa kasoo horjeeda oo waxaana taa kutusaya qowluhu sala allahu calayh waali wasalam fi xadiidi lcirbaad ibni saariya xadiidkii macruufka ah oo cirbaad ibni saariya radia allahu canhu waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu soo dardaarmay xadiidkii uusiikum bitaqwa allah kabacdi markaa nabigu wuxuu yidhi fa inahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kathiira qofkii noolaada oo idinkayda ka mid ah wuxuu arki doonaa khilaaf fara badan maxaa la isku khilaafayaa waa caqiidadii waa diintii waxa weye waa la iskhilaafaya waayo dadkii shaydaan bay raacayaan khilaaf fara badan ayaa imaan doona maxaa lagaga baxayaa marka waa iyadoo la weydiiyeyoo kale nebiga la yidhi in la yidhi mal makhraj marka xadiidku dibna waa inooga imaan doonaaye waxa weye mal makhraj iyadoo la yidhi oo kalebaa halkaa ku xadfan markaasuu nabi wuxu facalaykum bisunnatii war sunnahayga qabsadoo ku dhega fa calaykum ay ilzamuu qabsada oo waxa weeye ku dhega bisunnatii sunnahayga wa sunnatu alkhulafaa'i alraashidiin kuwii waxa weeye raashidiinta ahaa waa khulafaa alarbaca ku dhega sunnahoodii iyaga raaca tamasakuu bihaa wa cadduu calayha binnawaajid wakaa tamasuka meesha aan ciwaankana ka soo qaadnay halkaas weeye tamasakuu bihaa wa cadduu calayha binnawaajid jowis dambeed ku qabsada markii sunnihii la is-amray oo nebigu uu yidhi sunnahaad ku badbaadaysaana qabsada ayuu waxa uu yidhi wa iyaakum wa muxdathaati alumuur iska ilaaliya oo ka digtoonaada waxyaalaha muxdathaadka oo lasoo bidcada imaan doonta oo lasoo darinaayo iska ilaaliya fa ina kulla muxdathatin bidca bidca kasta wax walba oo cusub oo diinta lagu soo daraa waa bidco oo waxa weye iska ilaaliya wa kulla bidcatin dalaala bidco kastana waa baadinimo oo waxa weeye waa lagu halaagsamaaye iska ilaaliya xadkaana waa xadiis saxiixa imaam abu daawuud ayaa warinaya sunankiisa ku warinaya fii kitaabi sunna ayuu ku warinayaa iyo imaamu tirmidi iyo kayruhuma waana xadiis saxiixa sheekh albani raximahullahna sunana abi daawuud iyo sunana tirmidi iyobuu ku saxiixinayaa culamada kalena waa saxiixiyaan waa xadiis saxiixa oo macruufa weye marka xadiidkan laba arrimood baa la inoo sheegay in dhibaatada lagaga baxayo mid waa la qabsanayaa midna waa la iska ilaalinayaa oo khilaafka iyo shiddada maxaa keenayaa waxaasoo dhan waa sunnahoo laga leexduu khilaafka iyo shiddadu ku imaanaysaa marka markaad khilaaf iyo dhib aragtid ile maanta khilaafkiibaa badanaya waxa weye ummaddii waa iskhilaafaysa ma la iskhilaafay waa arrin kowniya oo imaanaya oo aan la joojin karin khilaafku arrin la joojin kara ma aha laakiin maxaa lagaga baxayaa waa imtixaane inaad sunnaha nebiga ku dhegtid calayhi salaatu wassalaam caqiidatan wa cibaadatan wa akhlaaqan wa suluukan kulli fiqiga meel walba inaad sunnaha nebiga ku dhegtid calayhi salaatu wassalaam kabacdina maxaad iska ilaalinaysaa bidcada iska ilaali hadda warka waa dawadii oo taxdiirkeediina wadata marka lagu leeyahy dawadaan qaado dee waxa dawada dhibayana soo iska ilaalin maysid wataa dawadii waa sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xanuunka lagaga dawoobi lahaa waxyaalihii dawada dhib u keeni lahaa oo kaa hor imaan lahaana wataase waa bidcade iska ilaali marka macalshaahidkeennu hadda waxaa weeye maxaa sunnihii muqaabil u ah bidco marka haddii lagu yidhaha haadihi sunna wa haadihi bidca waa kaa wa iska soo horjeedaa marka bidcadana iska ilaali sunnahana qaado ayaa loo jeedaa marka alraabic midda afraad oo sunnaha lagu idlaaqa waxa weeye waa midda dadku aada u yaqaaniin tudlaqu bimacna almanduub walmustaxab waxyaalaha sunanka ah weliba midaani waa tacriifta fuqahadu ay isticmaalaan waa sunna buu ku leeyahay wuxuu u jeedaa ay waajib ma aha sunnahaani waxaan waajib ma aha hadda haddii la yidhaahdo maqribka in laba ragcadood laga dambaysiiyo waa sunne waajib ma aha soo marka maaha taasaa loo jeedaa marka wixii aan waajib ahayn oo dhan oo sunno ah ayaa la yidhaahdaa sunna weeye oo mustaxab iyo manduub baa loo jeedaa marka usuulu fiqiga la laga hadlayo waa almustaxab walmanduub manduub waa wixii lagu sunneeyey oo inaad samaysid ay wanaagsan tahay iyo mustaxabaha iyo kulli waa sunanka wa huwa maa jaa-a waxaana tacriiftiisu ay tahay waa wixii maa jaa-a alamru bihi waa wixii lays amray calaa sabiili alistixbaab laa calaa sabiili aliijaab waajibnimo la iskuma amrin ee waxaa la isku amray sunno ahaan in loo sameeyo wa haadaa kan hadda aynu ka hadnayno wahada alitlaaq waa lilfuqahaa fuqahada ayaa leh ka qowlihi sala allahu calayh waali wasalam baana u daliiloo laga soo qaadanayaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa haddaanan ummaddayda mashaqo iyo dhib uga baqaynin waxaan amri lahaa salaad walba inay cadaydaan xaasilku waxa uu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam fa ina alamra bisiwaaki istixbaaban ayaa laynoo amray ee waajib ma aha istixbaaban baa laynoo amray wa inamaa taraka wuxuu nebigu uga tegay khashyata almashaqa haddii lasla isku waajibin lahaa waajibnimadii waxaa looga tegay mashaqa iyo dhib inay ka timaado calaa sabiili liijaab laakiin marka horeba waa la is amray waxau yihi imaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhaahdaa markuu ka hadlayo amarkiisu waaba xaasil weeye waaba la is amrayba oo siwaaga in la cadaydo salaada iyo weesada iyo in loo cadaydo waaba layna amray laakiin laa calaa sabiili liijaab waajibnimo la inooma amrine waxaa laynoo amray in maaragtay uu sunno yahay oo qofkii lagu waajibin mayo wey lagu waajibin mayo taas marka waxay ku faraysaa inaa waxa weeye siwaagii uu noqday waxa weeye maaragtay arrin sunno ah marka taasna waa midda fuqahadu ay isticmaalaan faa-ida faa-ido yar oo afartii tadliiq markaynu ka soo baxnay afartii arrimood oo sunnaha lagu idlaaqa maxaynu nidhi ikhwaani kow in loo jeedo kulu maa jaa nabi sal sl wax walba nabigu layimid kulu maa jaa nabi sal slam wuxuu nabigu la yimid alkitaab wasunna ee dariiqadii nebi labo in loo jeeda xadiidka nabiga calayh slat slaam saddex muqaabilu lbidca afar istixbaabka iyo sunnaha afartaasaa sunne midba meel kuugu imaanaysa marka mar walba markay culimmadu kuleeyihiin waa sunne mar waxaa arkaysaa iyagoo taa hore ujeeda mar ujeeda kuwan kale inagu marka maqsuudkeennu hadda waa maxay baxigan waa midda ugu horeysa sunnaha nebigu waa wixii uu la yimid oo kitaabka iyo sunnaha ku sugan in sida ay tahay loo qaato taasaynu ujeednaa manhajkiisii iyo dariiqiisii marka masale kasta oo aad doonaysid inaad waxa weeye baratid waa inaad sunnaha nebigu sidau yahay u qaadataa markaasay kaa daadegaysaa oo aada qaadanaysaa oo waxa weeye aanay dhibaato kugu noqonayn laakiin haddii sunnihii matalan aa ka dhigtid wax la iskana dayn karo la samayn karana oo aad gebigaba sunnaha intaa u fahamsan tahay way kugu adkaanaysaa hadhow markii lagu yidhaahdo arrintan sunnihii nebiga weeye samee oo qaado ha ka leexanin waa sunna buu kuleeyahy hadda caamamada dad badan ba wax ku ohan markaa tira waxaa waxaa samee maya waa sunnuu kuleeyahy jayid garka in la xiiro wuxuu ku leeyahay ma garka in la daysta waa sunne waa la xiiri karaa soo khalad ma nebigu waa amray bal culamada qaar baa waxay ku tiriyeen in garka la xiira min alkabaa'ir adigana waxaad leedaha waa waa laga tegi karaa wuxuuna marka qofkaasi fahansanayn waa maxay sunne macnaheedu taasuusan fahamsanayn jeed faa-ida faa-idadan waxay tahay aynu halkaa ku baraarujinayno horta sunnuhu sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam sida qur-aankoo kale miyaa tashriic iyo axkaam in laga qaato qur-aankay la mid tahay oo isku mid weeye qur-aanka wixii laynagu amray iyo wixii sunnaha laynagu amray labadaba mid walba isku sibaa loogu dhaqmaya waxa uu yidhi assunnatu sunnihii fi tashriici xagga sharciyeynta waa mithlu lqur'aan waa qur-aanka oo kale wa hiya almuraadu bilxikma qur-aanka meelo badan soo alxikma kumaydan arag xikmada nebiga la siiyey waa sunnaha nebiga calayhi salaatu salaam weeye fii qowlihi tacaala allah uu yidhi wa anzala allahu calayka alkitaaba maxaa lagu xijiyey walxikma soo ma jeedid kitaabkii waa la sheego waa kitaabka qur-aanka ah walxikma xikmadiina waa laynagu soo waa lagu soo dejiyey nebiga wa callamaka maa lam takun taclam waxaadan aqoonna alla waa ku baray wa kaana fadlullahi calayka cadiima fadliga ilaahayna waa weyn yahay ilaahay uu kuu galay waa fii suurati nnisaa ay macnuhu maxay tahay marka imtana allaahu alla waxa uu ku galadaysto nebiga ugu abaal sheegtay calaa waxa weeye nebiyihi sala allahu calay wasalam bimaa anzala calayhi wuxuu kusoo dejiyey oo min alkitaabi kitaabka qur-aanka wa huwa alqur'aan waa qur-aanka kitaabka waalxikma xikmaduna wa hiya sunna sunnihii nebiga weeye yaa sidaa yiri marka inagu odhan maynee a'imadii waa inaynu ka soo qaadanaa iyo culummadii kamaa qaala alimaamu ashaaficiyu raximahu allahu tacaala imaamu shaafici raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi fa samictu waxaan maqlay buu yidhi isna culummadii ka horreysay inooga warinayaa man ardaa min ahli lcilmi mid aan ka raalli ahay oo ahlu cilmigii ahaa waxaan ka maqlay macnaha ilay ahlu cilmigii kuwii uu ka raalli ahaaba weliba kuusii sheegay inuu yahay oo ahlulcilmi cilmiga ulahaa bilqur'aani qur-aanka cilmiga ulahaa oo yaquulu odhanayaan maqlay alxikmatu xikmadu sunnatu rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam waa sunnihii nabiga caleyhi salaatu wasalaam alrisaala ayuu saa ku dhahayaa imaamu shaafici raximahu llahu tacaala waradia allahu canhu halkaa marka maxaynu ka garannay inay xikmadu tahay sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam amaa inay tashriica qur-aanka la mid tahay maxaa ina tusaya xadiidkan soo socdaa ina tusaya waqad bayana nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu caddeeyey ana sunnata sunnihii mithlu lqur'aani qur-aanka oo kale inay tahay waxa weeye fi tashriici xagga sharciyeynta maxaa ina tusaya kamaa fi xadiidi lmiqdaam ibni macdi karib xadiidkaa uu saxaabigaa wariyey ayaa qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calay waali salam rasuulku ilaahi waxa uu yidhi alaa hal casaa ma laga yaabaa waxa weeye rajulun nin ama qof baa halkaa laga wadaayo ee yabluquhu uu gaadhayo xadiidun cannii xadiid aniga la iga wariyey inuu gaadho qof ma laga yaabaa wa huwa muttaki-un isagoo ku dangiiga calaa arikatihi waxa weeye meeshiisii uu arikada fagaagiisii iyo meeshii uu sariirtiisi uu isaga jiifay fadhigiisii meeshii makaan fadhigiisii itikaaguna waa qofku markuu saa intuu uu dangiigsado uu maarata iska raaxaysanayo halkaa waxba dhibaato a qabin halkaas isagoo fadhiya oo reerkiisi iyo gurigiisii iyo xaalad fiican isaga jira inuu xadiid nebi gaadho oo loo sheego oo la yidhaahdo qaala rasuulu llahi sala allahu alay salam rasuulki ilaahay baa saa yidhi oo saa lagu yidhaahdo fa yaquulu markaa uu yidhaahdo ilay ninkaan kama qasne uu yidhaahdo baynanaa wa baynakum kitaabullah waxa weeye waxaynu ku xukun tagaynaa oo aynu isku xukumaynaa annaga iyo dhexdayada kitaabka ilaahi weeye idinka iyo annaga kitaabka ilahi baana kala saaraya haye famaa wajadnaa fiihi xalaalan istaxlalnaahu wixii kitaabkaa ku qoran oo xalaal ah xalaal baan ka dhiganaynaa wamaa wajadnaa wixii aan ka helno fiihi dhexdiisa xaraaman xaramnaahu waa xarimaynaa haye oo haddaad tiraahdeed marka sunnihii nebiga aaweyna maya sunnaha xagga iga dhig buu ku leeyahy sunnaha xagga iga dhig buu ku leeyahay aniga kitaabkaa iiga soo saar haa in badan baa hadda dad badan baad arkaysaa waxay ku leeyihiin sunnaha iga daaye mid baa wuxuu yidhi maalin kusoo fidnoobay xaggaa iyo suudaan oo laga soo dhaadhiciyey koox qur-aaniye la yidhaahdo intuu soomaaliya yimid wuxuu ku doodayaa kitaabkaa nagu filan markaase waxay yidhaahdeen qoluu ka dhaadhiciyey kitaabkaa nagu filan sunnaha looma baahna buuyi waa u yeerna waxaan idhahay ma kitaabkaa nagu filan haa salli tuko tuko duhur haye markaasuu yidhi see u tukanaysaa baan saasaan utukan saas utukana xagey kaga taallaha qur-aanka nooga soo saar afar ragcadood kitaabka meesha kaga taal ya afar ragcadood inuu yahay duhurku kitaabka qur-aanka ma inoogu qoranta waa maya soo ma xaggeebeenu kala nimi sunnaha nebiga soo ma xaggaad marka maxaa dadka u waalaysaa baa nidhi haddaadan salaadiiba aadan kitaabka qur-aanka ah aadan ka helaynin iyadoo kuu tafsiilisay ile nebigu waa mubayin oo qur-aanka isagaa caddeeyey isagaa yidhi saa u tukade qur-aanka aqiimu salaa baa laynagu yidhi soo ma waa ka nebigaa kuu caddeeyey maxaad ku hadlaysaa marka kitaabka iyo sunnaha ma kala saari ka dhide ka joog baanu nidhi ilahay ku hadeeye marka calaa kulli xaal ninkaasi marka noocaa yidhi nebigu waxa uu ku caddeeyey marka qowlkiisa calayhi salaatu wassalaam taasi waxba ma anfacayso nebigu waxa uu yidhi wa inamaa xarama rasuulu llah wixii ilaa rasuulku uu xarimo kamaa xarama allah waa wixii alla xarimay oo kale wixii rasuulku xarimay iyo wuxuu xalaaleeyeyba waa sidii allah subxaana wa tacaala oo kale weeye ay qur-aankay la mid tahay sunnuhu wey waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi ayaa warinaya sheekh albanina sunan tirmidi ayuu ku saxiixinaya lafdiga abu daawuud waxa uu oranayaa sidaa wax yar buu ka duwan yahay oo abu daawuudna xadiidku wuu warinaya oo waxa uu leeyahay aakhirkiisa alaa inii uutiitu lkitaaba wa midlahu maca wa alaahoyay tanabahu waclamu waxaa la isiiyey qur-aanka wa midlahu maca iyo mid la mida oo la jira ay sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam labadoodaasi marka inaad isku qaadatid way isfasirayaan iyagaa iscadaynaya inaad isku qaadatid baa la rabaa kaana waxaa warinaya sunan abi daawuud buu ku warinayaa sheekh albana wuxuu ku saxiixinayaa sunan abi daawuud ay macnaha waxaa weeye markaay culummadu sharaxayaan waxay leeyihiin ay waxaa loo jeedaa alwaxyu waxyi baa la isiiyey hayr alqur'aan aan qur-aanka ahayn ayaa la isiiyey waana sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam fii wujuubi alcamali in lagu camal falana ay isaga mid ka yihiin tila waxyaalay ku kala duwan yihiin oo tilaawada waa ku kala duwan yihiin laakiin xagga camalfalka aayadda iyo xadiidku waa isku mid wey lama kala saarayo qaala alkhaaabiyu raximahu llah waxa uu yidhi imaamu alkhaaabi markuu sharaxayo sunanka sunan abi daawuud iyo waxa uu yidhi yuxadiru waxa uu ka digayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaas waxa uu uga digayaa waxa weeye oo uu dadka uga caddaynayaa oo uga digayaa bidalika arrinka mukhaalafata sunan sunnaha nebiga in la khilaafo allatii sannahaa rasuulu llahi sala allahu calay wasalam uu nebigu sunneeyey in la khilaafaa la inoo diidayaa oo mimaa laysa lahu dikrun fi lkitaabi aan kitaabka ku xusnayn fi lqur'aani qur-aanka aan ku xusnayn marka sunnaha nebigu waxa weeye mubayina weeye mar aayadday fasirtaa qeyb waxay tahay markay usuulu fiqiga kala saarayaan ayay caddeeyaan sida uu maaragtay shanqiidi mudakirada iyo kaga hadlo waxa weeye mar waa xadiidku aayaduu fasiraya marna waxa weeye wuu takhsiisinaya marna waxa weeye wuu qeydaya mar waxaa laga yaabaa xukun mustaqili ah oo gaara inay la yimaado oo aanba qur-aankaba ku jirin maxaa ka mid a tusaale allah waxa uu inaga nahiyey markii dumarka la guursanayay wa an tajmacuu bayna alukhteyni baa layna yihi soo ma waa laynaga xarimay soo ma jayid nebigu muxuu ku daray bayna almar'ati wa camataha gabar iyo eedadeed iyo wa khaalataha gabar iyo habaryarteed qur-aanka ka helimaysid marka ninkii yaraahda qur-aanka anigu keliyaan ku dhaqmayaa dee waa nin yidhi gabar iyo habaryarteed waa isla guursan kara ama gabar iyo eedadeed baan isla guursanaya hadduu yaraahdo ma xarimi karo leanna hadduu xarimo waxaa laleeyahay haddee kuma taallo qur-aanka soo ma marka xujay ku noqonaysaa marka sunnaha nebiga calayhi sala salaam iyo waxa weeye qur-aanku ma kala maarmi karaan mana kala tegi karaan intaa marka waxaan uga gudbaynaa madlabkii koowaad oo ahaa masaladii koowaad ahayd oo tacriifu sunna waxaanuna ka faa-idnay waanu ka garanay inay sunnaha afar arrimood lagu tacriifiyo midda shanaadna faa-idada shanaadna waxa weeye inay xagga camalfalka sunnaha iyo kitaabku isku mid yihiin oo aynan kala duwanayn almatlab athaani waktigu waa inoo fiican yahy sooma ya jayid almatlab athaani dikru alaayaat addaalla calaa wujuubi itibaaci sunna wa tarku lbidaci wataqliid aayadaha ayaynu soo qaadanaynaa dhowr aayadood oo inagu waajibinaya inaynu sunnaha raacno aynuna ka tagno bidcada iyo taqliidka leannahu mar walba waxaa la rabaa masale kasta in daliil looga keena kitaabka iyo sunnaha waqad warada waxaa ku soo arooray fi kitaabi illaahi kitaabka ilaahay waxaa ku soo arooray aayaatun kathiira aayado badan tadullu calaa wujuubi itibaaci sunna sunnaha nebiga in la raaco sunnata rasuulillaahi sala allahu alay salam in la raaco inay waajib tahay ku tusaya ayaa ina ku soo arooray oo waxa weye aad iyo aada u fara badan waalxathu calaa dalika inaguna boorinaya inaynu sunnaha nebiga raacno oo qaadano wataxdiir kana digaya min mukhaalafati alrasuul sala allahu calayh waali wasalam rasuulka in la khilaafana inooga digaya fii maa jaa-a bihi wixii uu la yimid oo min alxaqi xaq ahaa waalhudaa hanuun ahaa in laga leexdana inooga digaya sidoo kale inooga digaya walwuquuc in lagu dhaco fi lbidac bidcada in lagu dhaco walmacaasi iyo macaasida fa min dalika qowluhu tacaala baa ka mid a aayadda koowaad aayadda koowaad oo ugu horumarinayna waxa ay tahay allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi markii aayadahani waxaa ka horreeyay aayadihii kale oo wasiyada laakiin aayaddaasaynu soo qaadanaynaa inaga ina khusaysa wa ana haadaa siraatii mustaqiima faatabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun wa ana haadaa siraatii waxaa la ishaarayo waa kitaabkii sunnaha mustaqiiman waddadii toosnayd wataa waana haadaa siraatii waddadaydii toosnayd wataa oo waa kitaabka iyo sunnaha fattabicuuhu raac raaca oo taa dabagal walaa tattabicu subul dhuruqyada ha marinina luuqluuqyada iyo subulka waddooyinka yararkaa oo ka leexanaya ha qaadinina fatafaraqa bikum can sabiilih waddadii markaa ilaahay ay idinka leexiso daalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun taasaa ilaahay idiin dardaarmay waxaana mudantiin si aad alla uga baqdaan waa fii suurati ancaam waxay yidhaahdeen culummadu ay ka yidhaahdeen qaala cabdullaahi ibnu cabbaas fii qowlihi tacaalaa markii uu ka hadlayey walaa tattabicu subul ha raacinina waxa weeye duruqda yaryarkaa fatafaraqa bikum can sabiili aayaddaa markuu fasirayo wa fii qowlihi oo la macna ah walaa tatafaraquu fiihi fii suurati shuuraa markuu allah yidhi sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih labadaa aayadoo isku macno ah iyo aayadaha la macnaa markuu fasirayo ayuu waxa uu yidhi qaala waxau yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas amara allahu alla waxa uu amray almu'miniina mu'miniintii wuxuu amray biljamaaca isku duubnaan buu amray wa nahaahum waxa uu ka nahiyey can ilikhtilaaf khilaafkii ayuu ka nahiyey watafriqa iyo kala tagga iyo in kooxa kooxa la noqdo ayuu ka nahiyey wa akhbarahum wuxuuna u sheegay annahu inamaa in kale maahee halaka inuu halaagay man kaana qablahum wixii ka horreeyey almiraa'u waalkhusuumaat dood iyo waxa weeye lagu doodo miraaga iyo khusuumadu labadaba waa doode fii diin illaah diinta ilaahay in lagu doodo waana wax aad iyo aad u liita wey wa naxwu haadaa qaalahu mujaahid mujaahid baa isna saa ku fasiray wa kayru waaxidin waxa weeye iyo culummo fara badan sida ibnu kathiir uu soo guurinaayo oo waxa weeye tafsiirkiisa uu ku keenaayo halkaa marka wuxuu cabdullaahi ibnu cabbaas inoo caddaynayaa in waddada la marayo inay tahay in la isku duubnaado kitaabka iyo sunnaha la raaco oo khilaafka iyo muranka la iska daayo dadka aad baa maanta diinta loogu murmaa muranka ha la iska daayo diinta lagu murmayo hana la barto oo waxbarashada ha lagu dadaalo wa qowluhu uu allaa yidhi fattabicuuhu walaa tattabicu subula horta waa layna amray inaynu waddadaa marno duruqda yarna waa laynoo diiday inamaa waxada sabiilahu waddadii allah hal waddaa laga dhigay lianna alxaqa waaxid maujeeda fattabicuuhu baa la yidhi waddadaydaa raaca waa hal dariiq wa jamaca waxa uu jamciyey assubul waddooyinkana jamac baa laga dhigay kuwa shaydaanku dadka ku gurayana waxaa laga dhigay waxa weeye waddooyin subul baa la yidhi litafaraqahaa maadaama ay kala duwan tahay oo noocyadeedu kala duwan tahay oo duruq badan ay tahay kamaa qaala tacaalaa siduu allah aayad kale u yidhi allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min aldulumaati ila annuur u fiirsa halkaa yukhrijuhum min aldulumaati mugdiyadii waa la jamciyey aldulumaat waa jamac weeye ila nuur nuurkana waa mufrad marka nuurku waa xaqa waa kitaabka iyo sunnaha dulumaadkuna waa shirkiga waa bidcada waa macaasida waa wax walba marka waa badan yihin marka kuwaasuu kuwa mu'miniinta ilaahay nuurkaasuu rabaa inay qaataan dulumaadkana ka baxaan oo ugu yeeraya waaladiina kafaruu awliyaa'uhum adaaquut kuwii gaaloobayna shaydaan baa weli u ah yukhrijuunahum waxay ka saarayaan min annuuri nuurkiibay ka saarayaan xaggee u saarayaan ila adulumaati mugdiyaday u saarayaan iyo dulmiga marka waxa weeye mar walba waa la jamciyey hadda aayadda macalshaahidku waxaa weeye sida halkaa waddada ilaahay hal mid ay u tahay oo dariiqii nebi maxamed ay u tahay duruqda kalena u badan yihiin ayaa mugdiga iyo shirkiguna saasoo kale uu u badan yaho asbaab badan u leeyahay laakiin waxa weeye inaad raacdid baa la rabaa dariiqaas wanaagsan aayaddu marka waxay nagu waajibisay inaynu raacno dariiqa nebi maxamed la yimid calayhi salaatu wassalaam aayadda labaad wa qowluhu tacaala baa ka mida ilaa shan ayo lix ayood baa soo qaadanayna wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim wamaa kaana limu'minin qof mu'mina xaq umale umana sugna walaa mu'minatin iyo gabar mu'minada idaa qada allaahu alla hadduu xukmiyo wa rasuuluhu iyo rasuulkiisu amran amar hadday xukumaan an yakuuna lahum alkhiyara waad og tihiin waxay aayaddaana kusoo degtay baa la yidhi zaynab binti jaxash iyo walaalkeed markii waxa weeye zayd ibni xaaritha arrintiisa laga hadlayay marka haddii ilaahay iyo rasuulku wax xukmiyeen oo la amray inay saa samayso waxa weeye cid ikhtiyaar leh ma jirto haddaba marka hadday innaga layna amray inaynu kitaabka iyo sunnaha raacno ikhtiyaar kale ma lihin qofkii ka leexdana faqad dalla dalaalan baciida wa dalaalan mubiina waxa uu dhumayaa baadinimo cad ayuu dhumaya qaala alimaam ibn kathiir raximahullah markuu aayaddaa fasirayo waxa uu leeyahay meela socotaan ikhwaani fa haadihi al aaya aayaddaani waa caama waa caam weeye fii jamiici alumuur arrimahoo dhan bay caam ku tahay wadaalika waxaana arrinkaasi uu yahay annahu idaa xakama haddii uu xukumo allahu subxaanahu wa tacaala wa rasuuluhu sala allahu calay slam iyo rasuulku bishay-in shay hadday xukumaan falaysa liaxadin qofna uma sugna mukhaalafatu inuu arrinkaa khilaafo wala ikhtiyaara wax ikhtiyaarana uma sugna liaxadin qofna uma sugna waa inuu hoggaansano keliya walaa ra'yi ra'yina lama imaan kartid kamaa qaala tabaaraka wa tacaala siduu ilaahay aayad kale u yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum iimaanba laga heli mayo dhab ah ilaa ay wax walba oo khilaaf ay isku khilaafaan adiga ay xukumka kuu dhiinta kuu dhiibtaan markaad xukuntidna uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wa yusallimuu tasliima waxaad xukuntidna inaynan wax dhibaataa u arkin oo qalbigooda u hoggaansamaan baa la rabaa oo isdhiibaan wuxuu yidhi ibnu kathiir liannahu sababtu waxay tahay laa yanbagii ma habboona oo uma habboona walaa yaliiqu umana qalanto man ruux itasafa ku sifoobay biliimaani iimaan ku sifoobay oo yidhi mu'min baan ahay uma habboona ila alisraac inuu u degdego oo waxa weeye uu raaco waxa weeye min fii mardaati illah ilaahay wuxuu raalli ka noqonaya o rasuulu rasuulkiisa ma ahe wax kale uma habboona inuu sameeyo waalharab inuu ka cararaa la rabaa min sakhat illaahi wa rasuulih ilaahay caradiisa iyo rasuulku waxay kaaga caroonayaan inaad ka carartid baa la rabaa waa maxay marka waxa ilaahay raalli gelinaya waa imtithaalu amrihimaa waijtinaabu nahyihima wixii allah uu nahiyey iyo rasuulku nahiyey inaad ka dheeraatid wixii allah iyo rasuulku ku amreenna aad la timaadid taasaa lagu badbaadayaa tafsiir ibni kathiir ayuu sidaas ugu sharaxayaa ibnu kathiir aayadda aayadda saddexaad wa qowluhu tacaala allah una yidhi tanaa ka sii khatarsan aayaddan si fiican loo fahmo allah waxa uu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim falyaxdar ha ka digtoonaadeenoo ha iska ilaaliyeen aladiina kuwii yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi ay can amri rasuul sala allahu calay wasalam ha'da damiirka rasuulkaa loo celinayaa can amrihi rasuulkaa loo celinayaa an tusiibahum inay asiibtoo ku dhacdo fitna fitna inay ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun aliim cadaab aliima uu taabto iska ilaaliya waa fii suurati nuur ay macnaha waxa weeye can amri rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilaahay amarkiisa inaad khilaaftid iska ilaali waa maxay marka amarka rasuulku wa huwa sabiiluhu waa waddadiisii wa minhaajuhu waa manhajkiisii wa dariiqatuhu waa waddadiisii wa sunnatuhu waa sunnadiisii intuba waa isku macni wa shariicatuhu iyo shariicadiisii kulli waa iyada maxaa la rabaa fatuusanu waa lagu miisaamayaa al aqwaal dadka aqwaashooda waxaa lagu miisaamayaa aqwaasha nebiga wal acmaal dadka acmaashooda acmaasha nebigaa lagu miisaamayaa marka fatuusanu laqwaalu wal acmaalu aqwaasheenna iyo acmaasheenaba waxaa lagu miisaamayaa biaqwaalihi aqwaashiisa wa afcaalihi iyo afcaashiisa ayaa lagu miisaamaya famaa waafaqa wixii waafaqa daalika arrinkaa qubila waa la aqbalaya wamaa khaalafahu wixii khilaafana fa huwa marduudun ilaa qaa'ilihi wa faacilihi kaa'ina man kaan wuxuu doona ha noqdee mansiladuu doona ha joogee isagaa lagu celinayaa oo waxaa la leeyahay rasuulkiibaad khilaaftay haddaba macnuhu wuxuu u dhacayaa falyaxdar walyakhsha ha iska ilaaliyeen oo ha ka baqeen min mukhaalafati man khaalafa shariicata rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay qofkii shareecadiisa khilaafa ha iska ilaaliyo baatinan qalbiga kii ka khilaafa wa daahiran ama daahirkaba ka khilaafa ha iska ilaaliyo an tusiibahum inay asiibto fitna fitna inay asiibto ay waxa uu leeyihin culummadu fii quluubihim quluubtooda inay fitna ku dhacdo min kufrin aw nifaaqin ow kayra dalika ow bidcatin shirki iyo munaafiqnimo iyo fidno in qalbiga loo geliyo oo uu fidnoobo waa aayaddii bay la macno tahay falamaa zaaguu azaaqa allahu quluubahum marka haddaad adigu marka hore fidnada u bambaxdid hadda waad dhumaysaa markaasa allahna waa ku dhuminaya aw yusiibahum cadaabun aliim ama adduunyadaba fi dunyaa qatli iyo xarig iyo dhib inuu ku dhaco ama aakhiraba cadaab shadiida la geliyo waxa weeye ha iska ilaaliyeen oo arrinkaa ka degtoonowa marka aayaddaa waa waciid shadiida oo aad iyo aada u khatara aqwaasha aimada markaynu sardinayno ayaynu qowlka imaamu axmedna sheegi doonaa uu ardadiisa markuu uga digayey aayaddaa uu ku baraarujinayey aayadda afraad qowluhu tacaala baa ka mid a in sunnaha la raaco kutusaysa qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum qul waxaa ku dhahdaa dad baa sheegto oo yidhi ilaahay baan jecelnahay waxaa lagu yidhi nebi maxamedow ku dheh in kuntum tuxibuuna allaha haddaad alla jeceshihiin faatabicuunii aniga isoo raaca aniga nebi maxameda isoo raaca haddaad alla jeceshiin qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii maxaa helaysaan yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum ilaahay dembigiinina waa dhaafayaa ilaahay baana ida jeclaanaya qaala alimaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi haadihi al aaya aayaddan alkariima wanaagga badan waxa weeye xaakimatun waxay xukumaysaa calaa kulli man iddacaa mid walbaoo sheegtaa waxa weeye maxabat allaahi ilaahay maxabadiisa walaysa huwa calaa dariiqati almuxamadiya aan dariiqii nebi maxamedna ku toosnayn fa innahu kaadibun waa beenlo weeye fii nafsi alamri xaqiiqada sida ay tahay been buu sheegayaa weeye sababtu maxay tahay xataa yatabica ilaa uu raaco asharca almuxamadiy sharciga nebi moxamed ilaa uu raaco waxa weeye wax laga aqbalaya ma jiro kaas ayaa lagaa rabaa wey wa diina nabawey iyo diintii nebiga inuu raaco fii jamiici aqwaalihi aqwaashiisoo dhan wa afcaalihi afcaashiisoo dhan inuu raaco walihaadaa qaala qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim taas ayaa marka la rabaa haddaad doonaysid inaad waxa weeye sunnaha nebiga raac haddii ay dhabkaa tahay faatabicuunii wey kaasaad raacaysa ay macnaha waxa uu yidhi xasala lakum ee yaxsulu lakum waxaad helaysaan haddaad raacdaan nebiga fawqa maa dalabtum wixii aad dalabteen wax ka weynoo waa min maxabatikum iyaa ilaahay baabada jeclaanaya marka inaad adigu ilaahay jeclaatid iyo inuu ilaahay ku jeclaado kee darajo sarreeya inuu ilaahay ku jeclaadaa darajo sarraysa haa wa huwa muxabatuhu iyaakum uu ida jeclaada weeye wa huwa acdamu buu yidhi ibnu kathiir min alwal taasaana ka weyntii hore kamaa qaala bacdu xukamaa sida qarka qaarkood oo waxa weeye ay yaraadeen bacdu alculamaa alxukamaa ay yaraadeen waxa weeye oo xikmadda lahaa laysa sha'nu waxay yidhaahdeen laysa sha'nu an tuxiba waxa weeye arrinku ma aha an tuxiba inaad adigu wax jeclaatid arrinka weyn ma aha inama sha'nu arrinka weynanka badan waxa weeye an tuxabba in lagu jeclaado marka inuu ilaahay ku jeclaado haddaad rabtid raac dariiqa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa qaala alxasanu lbasri xasanu lbasri oo taabici oad garanaysaan waxa uu yidhi waqayru waay waxa uu yidhi markuu ka hadlayey aayadda waqayruhu min asalaf waxay yidhaahdeen zacama qowmun dad baa sheegtay annahum yuxibuuna allah ilaahay bay jecelnahay bay yidhaahdeen faibtalaahum allahu bi hadihi alaaya aayaddaana lagu imtixaamay oo la yidhi haddaad ilaahay jeceshihiin aayaddaana ida kala saaraysa aayaddan ayaa ida caddaynaysa inaad ilaahay jeceshihiin iyo inaad ilaahay jeclay marka haddaynu ilaahay jecelnahay iyo rasuulka oo ay dhab inaga tahay aynu sunnihiisa raacno oo sunnihiisa ku dhaqanno aayadda shanaad qowluhu tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana laqad xaqiiqee kaana waxaa ahaaday lakum idinka idii ahaaday fii rasuuli illaahi ay fii itibaaci rasuuliillah inaad rasuulka ilaahay raacdaan oo ku dayataan uswatun xasana ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay qofkee weeye waa liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir kii raacay weeye rajaynaya aakhiro inuu waxa weye ilaahay la kulmo oo rumaysan oo aakhiro wax wanaagsan raadinaya wadakara allaha kathiira ilaahayna xusay kaas weeye midka waxa weeye ay daliishu ugu suganta wastadalla alusuuliyuuna waa faa-ida usuuliyuuntu waxa ay aayaddan u deliishadeen fi hadihi al aaya aayaddan waxay u deliishadeen oo ay daliil uga dhigteen cala alixtijaaji biafcaali rasuul sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay afcaashiisu inay sharci tahay wixii uu sameeyo oo aan markaa daliil khaasa ku soo aroorin ummadiisuna waa ku dayanaysa wa ana alasla asalka ana ummatuhu ummadiisuna uswatun lahu inay waxa weeye u tahay kuwa ku dayanay uswatuhu inay ku dayanayaan waxa weeye fi laxkaami axkaamta inay ku dayanayaan ilaa maa dalla daliilu wixii daliil uu ina tusiyey alsharciya oo sharciya cala alikhtisaas wixii khaas isaga u ah oo nebiga gaar u ah ikhtisaasi bihi wixii gaar nebiga u ah sidii dumar badan oo la guursaday iyo dee kuma dayanayno waayo nebigay gaar u tahay haddaba fal uswatu nawcaan culimmadu waxay yidhahdeen uswadu waa laba nuuc uswatun xasana wa uswatun sayi-a ku dayasho wanaagsan iyo ku dayasho xun fal uswatu alxasana fi rasuul sala allahu caleyh waalih wasalam ku dayashada wanaagsan waa midda nebiga lagu dayday calayhi salaatu wasalaam fa ina almuta-asii kan ku dayanaya bihi nebiga ku dayanaya saalikun waxa uu qaadayaa adariiq almuusil dariiqii gaarsiinayey ilaa karaamat illaah waxa weeye dariiqii ilaahay ku gaarsiinayey ayuu raacayaa marka qof walba uu ku dayo sunnaha nebiga calayh isalatu asalaam wa ama alsunnatu bigayrihi cidka wa ama aluswatu bigayrihi in cid kale lagu daydo idaa khaalafahu haddii uu khilaafo sunnihii nebiga fa hiya aluswatu sayi-a iska ilaali marka ciddii nebiga khilaaftay ha ku dayanin wa haadihi aluswatu alxasana middaa wanaagsanna innamaa yaslukuhaa waxaa raaca oo qaata oo waxa weeye ilaahay waafajiyaa liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir midkii waxa weeye rajaynaya ilaahay maaragtay inuu la kulmo aakhirana ka rajo qaba laakiin nimaan ilaahayna aaminsanayn aakhirana ka rajo qabin dee muxuuba nabiga ku dayda waa dhibaatee liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir wadakara allaha kathiiran sifaadkaa qofka laga helo ayaa la waafajiyaa fa inamaa macahu min aliimaani waxaa iimaana oo agtiisa ah iyo wa khowf illaahi subxaana wa tacaala iyo cabsida uu ilaahay ka ka baqayo wa rajaa hawaabihi hawaabta uu ilaahay ka rajaynayo iyo cabsida uu ka baqayo ciqaabtiisa ayaa waxay ku khasbaysaa oo ku bixinaysaa inuu sunnaha nebiga raaco calayhi salaatu wasalaam oo uu dabagalo sheekh naasir sacdi tafsiirkiisa ayaad ka helaysaa tafsiirkaas uu saas u kala qaadayo uswada iyo kudayashada sida ay tahay hoosna ixaalada waad ku arkaysaa aayadda lixaad oo qowluhu tacaala baa ka mida yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum waxaa layna amray inaynu ilaahay adeecno rasuulkana adeecno wa ulil amri madaxdiina la adeeco diinta islaamka maadaama ay kuu xukmayna adeecdid kabacdi baa waxaa layna yidhi intaan dambe weeye macalshaahidku fa in tanaazactum fii shayin haddaad wax isku khilaaftaan nisaacu waa khilaafka wixii la isku khilaafo fa in tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allaahi warasuul ilaahay u celiya iyo rasuulka goorma weeye in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir haddaad ilaahay iyo maalinta qiyaama rumaysan tihiin u celiya daalika khayrun wa axsanu ta'wiila kaasaa idii wanaag badan idii khayr badan xagga ta'wiilka iyo tafsiirkana kaasaad waxa weeye cirib dambeedka u wanaagsan fii suurati nisa ay macnuhu waa maxay marka waxaa la yidhi haddaad wax isku khilaaftaan rudduu daalika alxukm xukumkaa u celiya ilaa kitaab illaah ila allaahi meesha laleeyahay waa ilaa kitaab illah kitaabka ilaahay u celiya ow amase rasuulka u celiya waa fii xayaatihi markii uu noolaa u celiya sida saxaabadu wax walba nebiga u weydiinaya markuu noolaa fii xayaatihi ow binadar inaad eegtaan fii sunnatihi sunnadiisa bacda mowtihi markii uu dhintay sala allahu caleyh waali wasalam marka innaga maanta sunnahaynu u celinaynaa laanoo nebiga waa dhintay waman lam yarudda kii aan u celin haada alikhtilaaf waxa weeye khilaafkaas kii aan u celin ikhtalla waxaa khalal ku dhacay iimaanahu iimaankiisii liqowlihi lagu shardiyey in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir intaas waa shardiya haddaad aaminsan tihiin oo rumayseen ilaah iyo maalinta qiyaame u celiya baa la yidhi kitaabka qaala mujaahid waxa uu yidhi wa kayru waaxidi min asalaf waxa ay yidhaahdeen culamo badan oo salafkiya ay ilaa kitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu caleyh wasalam u celiya kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam u celiya halkaasaad ka helaysaan khilaafka wixii aad kaga bixi lahaydeen haddiidan u celin marka waa dhibaato weeye haada alamra arrinkaa u celiya oo waxa weeye maaragtay arrinka halkaa u celiya waxaan idhi waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa inay waajib inagu tahay wa haada amrun min allahi subxaanahu wa tacaala allah ina amray weeye bianna kulla shayin shay walba oo naasaca annaasu dadku ay isku khilaafaan fiihi dhexdiisa ma xalaalba ma xaaraanba ma bidca ma sunna xaggee loo celinayaa in loo celiyabaa layna amray ama min usuuli diini ha noqdo oo tawxiidka wa furuucii ama axkaamta ha noqdee waxaa layna amray in loo celiyo ila alkitaabi wasunna in loo celiyo hada tanaazuc tanaasuca iyo khilaafka in loo celiyo kitaabka iyo sunnaha baa layna amray ha haddaynu u celin meesha iimaankeenii khalal baa ku jira ilaa kitaab illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu alay slam in loo celiyo ayaa layna amray wa qaala sheekh naasir isacdi raximah llahu tacaala markuu fasiraya halkaa waxa uu yidhi umira waxaa la is-amray biraddi kulli maa wax walba oo tanaasaca annaasu fiihi ayuu ilaahayna amray in loo celiyo min usuuli diini wa furuucihi in loo celiyo ila ila allahi wa rasuulihi ay ila kitaabi illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayhi wa alihi wasalam taas ayaa lagu badbaadayaa in loo celiyo fiihima alfaslu buu yidhi taas labadooda ayay ku jiraan wixii lagu kala saari lahaa fi jamiici almasaa'il alkhilaafiya masale kastoo la isku khilaafo halkaasaa looga helayaa xalkii lianna kitaab ullahi kitaabka ilaahay lianna kitaab allahi kitaabka ilaahay wa sunnata rasuulihi sala allahu calayh wasalam iyo sunnaha rasuulku calayhimaa waxaa ku sugan binaau diini diintoo dhan baa lagu dhisay oo u noqonaya wey walaa yastaqiimu liimaanu iimaanna ma toosnaanayo ilaa bihimaa iyaga in loo noqdo weeye faraddu ilayhimaa waxa weeye shardun fi liimaan iimaankii baa loo shardiyey in waxa weeye iyaga loo celiyo ayaa laynagu shardiyey marka waa inaynu qaadanaa oo u noqonaa inaynu kitaabka iyo sunnaha u celino wax walba aynu isku khilaafno jayd marka madlabka saddexaad waa axaadiidta xoogaa uu dheeryahay aynu halkaa galabta ku joojino